runtu waa ka xumahay magaalada wixii ka dhacay runtii waxaan fiicnayn oo aan dalka iyo dadka u fiicnayn bay ahayd waana ka xunaa waxa wanaagsana wax laga baaqsan karay bay ahayd in xal la keeno oo nabad iyo wanaag iyo wadahadal lagu dhammeeyay ahayd laakiin waa ka xumahay wixii meeshaa ka dhacay dad wax ma garataay oo runtii aan waxaa weeye aan ku fiicnayn baa waxa sameeyey waan ka xumahay wixii magaalada ka dhacay dadkii dhinta ilaahu naxariisto wixii nool waxaa leeyahay in laga tashado waxa dhiba wix dhacay meeshaas laga tashado oo dadka cuqaasha waxgaradka tale isugu yimaadaan baan rabnaa oo dadku ka tashadaan waxa masiirkooda dantooda lixdan iyo lixdanka shalay dhibaatada meesha ka dhacday iyaga ka mas-uulka ah sababtoo ku tahay waxaan fiicnayn oo laga baaqsan karin oo xal iyo wanaag iyo sharaf iyo lagu dhammaysan karo dhibaatada meesha ka dhacday iyaga mas-uulka ah wuxuu ahaa wax la xallin kiray wax laga baaqsan kiray wax xal laga gaari karay buu ahaa laakiin nasiidaro ma dhicin waxa weeye damaca dawladda oo ahaa damac iska gufracan waxa weeye ku salaysan waxa weye intarax iyo qolada mucaaradkaah oo laftigoodu aan iyana caqli badan ku dhaamin oo waxa weeye intay ciidan soo ururiyeen ee magaalada dhexdeeda keenay runtii waxaasoo wax aad looga xumaado anigu mas-uuliyadda waxaan saarayaa oo wixii meeshaa shalay ka dhacay waxaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya waa golaha baarlamaanka khaasatan ninkii guddoomiyaha waxa weye oo fannaanka ah oo meesha xarunta la keenay oo awal horeydana u keensaday ninkaasa mas-uuliyadda qaadaya sababto waxa waxaan u mahad celinayaa markii la furayey qodobka ama laga doodayay xildhibaanadu intooda badan waa ka hadleen waxay yidhahdeen war waxaan sax maaha waxaa loo baahan yahay maanta inaan ka hadalno xeerkii ka hadlaayay amniga casimadda hayna hor keeninina maanta dastuur furiddiis iyo ka doodistiisiyo hayna hor keenina laakiin jajuub iyo isagoo laga arkayay inuu isticmaalayo awoodda golaha wuu xeerkaa codgeliyey xildhibaanadii aad baan ugu mahad celinaya cawli xasantaad ugu horreeyo iyo xildhibaano kaloo runtii badan aan magacooda soo koobi karin oo arrintaas si adag uga hadlay oo yidhi war waxaan ka shaqaynaynay inaan dadka isu soo dhowayno war waxaan ka shaqaynaynaa in ciidamada la kala war waxaan haynoo damayo laakiin ma uusan samayn anu waxaan kala ogaya xataa in warbaahinta qaar lagu laayay xarunta golaa wakiilada shalay markay gelayeen waxaasoo dhan waxaan qabaa u sabaynayaa inuu isagu kow ka ahaa in xogtaa aan la faafino bannaanka inay u baxdo uu duudanaa waay baarlamaanka usaa ku jajubto mas-uuliyadda ninka qaadanaya waxa weeye waa guddoomiyaha baarlamaanka isagaan lagula xisaabtamaya mid layskaga harayana maaha